waad mahadsan tahay ee haashim cabdinaasir waxaa maalinba maalinta xigta isku dhiibaysa oo sii lixaadsanaysa colaadda militariga u dhexeysa dowladda shiicada ah ee iiraan iyo maamulka yahuudda taas oo markaan mareysa meel xasaasi ah oo ay labada dhinacba hubka noocyadiisa kala duwan ay isku garaacayaan wakhtiyadii aynu soo dhaafnay tan iyo ilaayo habeenkii xalay dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa duqeymo culus oo aada u xoogan waxay ku garaacday deegaanada uu xooga ku haysto maamulka cadowga yahuudda gantaalada dowladda shiicadaha ee iiraan ayaa ku dhacay magaalooyinka tal abiib iyo xayfa kuwaas oo lasoo warinayo inay geysteen khasaarooyin kala duwan maamulka yahuudda ayaa sheegay in duqeymahaas ay ka dhasheen khasaarooyin kala duwan walow uusan ka waramin khasaaraha ay geysteen duqeymahaas muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa muujinaya dab xooggan oo ka kacay gudaha magaalooyinka tal abiib iyo xayfa ee ay maamulaan maamulka yahuudda sidoo kale nidaamyada difaaca hawada ee dowladda iiraan ayaa dhulka soo dhigay mid ka mid ah diyaaradaha horumarsan ay aadka u isticmaalaan ciidamada yahuudda ee loo yaqaano hermis diyaaradan ayaa waxaa farsamadeeda iskale sida ay xoogaha iyo macluumaadkan helnay sheegayaan dowladda maraykanka taasoo wixii taag iyo taakulab ah la garab taagan maamulka yahuudda sidoo kale aroornimadii hore ee saakay dufaacaad gantaalo ah ayaa ku dhacay bartamaha magaalada tal abiib halkaasoo ilaayo haatan aan lasoo warin wax khasaare ah maamulka yahuudda ayaa diiday in sawiro iyo muuqaalo laga soo duubo halka saaka ay ku dhaceen gantaalada dowladda shiicadaah ee iiraan warbaahinta maamulka yahuudda ayaa iyana dhankeeda sheegtay in la qabtay gantaalo ka mid ah kuwii ay saakay soo tuureen ciidamada difaaca hawada ee dowladda shiicadaah ee iiraan xogo kale ayaa sheegaya in saakay dowladda shiicada ah ee iiraan gantaal cusub aan horey loo tijaabin saakay ku dhufatay magaalada tal abiib ee uu maamulo maamulka yahuudda ilaayo haatan lama sheegin gantaalka waxa uu yahay iyo noociisa laakiin wuxuu ku dabafiilayaa gantaalada cusub ee sida maalinlaha ah loogu tijaabiyo deegaanada uu xooga ku haysto maamulka yahuudda sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay maamulka yahuudda ayaa duqeymo culus oo isugu jira diyaaradahan cidno kaxeena loo yaqaano doronista iyo gantaalo culus waxa uu ku garaacay tehraan militariga yahuudda ayaa ku dhawaaqay inay duqeeyeen goobo ku yaala galbeedka iiraan iyo caasimadda tehraan bayaan ka soo baxay maamulka yahuudda oo ay si weyn u faafinayeen warbaahintooda ayaa lagu yidhi ciidamadeena ayaa duqeeyey xarumaha kaabayaasha militariga ee ku kala yaala tehraan iyo galbeedka iiraan yahuudda ayaa hadalkeeda intaa ku dartay inay bartilmaameedsadeen kaabayaasha iiraan ee soo saara diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ridada dheer haashimow dadka wax ka qora dagaalka militari ee u dhexeeya maamulka yahuudda iyo dowladda shiicadaah ee iiraan waxay sheegayaan in dowladda shiicadaah ee iiraan ay heshay fursad dahabiya taas oo ah in gantaalada cusub ee ay soo saarto aysan horey u heli jirin meel ay ku tijaabiso balse ay hadda hesha meel ay ku ogaan karto khasaarooyinka isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ee ay geysan karaan xajmigooda maalinba maalinta xigta dowladda shiicada ah ee iiraan waxay maamulka yahuudda ku tijaabinaysaa gantaalo cusub oo wax gumaada gantaaladan ayaa sidoo kale ee kuwo cabsi xoogan ku abuuray maamulka yahuudda iyo dowladaha reer galbeedka oo ugu horeeya maraykanka ee garab taagan yahuudda sahaynada ah haddaba heeshimo wixii soo kordha dagaalka u dhexeeya iiraan iyo maamulka yahuudda dhegeystayaashana waan la wadaagi doonaa insha allah